dalka ciraaq asxaabtaha siyaasadda waddankaasi ayaa diiday in la kala diro baarlamaanka iyo hay-adda garsoorka waddankaasi warkan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o a xuseen cismaan saxnuuni
isbahaysiga isku xirka axsaabta dalka ciraaq ayaa ku gacan seeray in la kala diro garsoorka iyo baarlamaanka waddankaasi ayaga oo ku andacooday inay ka hor imaanayso dastuurka dalkaasi ciraaq soo jeedinta ah in la kala diro baarlamaanka iyo hay-adaha garsoorka dalka ciraaqa waa mid xadgudub ku ah dastuurka iyo shuruucda dalkeena ayaa lagu yidhi war ka soo baxay isbahaysiga ka soo horjeeda hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa assadri ee muqtada assadri war qoraal ah oo uu soo saaray isbahaysiga taageerada ka haysa dowladda iiraan ayaa ku baaqay inay ka go'an tahay sharcinimada dastuurka iyo in la difaaco dariiqa dimuqraadiyadda isbahaysigan oo ah midka ugu weyn waddanka ciraaq ayaa sidoo kale ku booriyey in lasii wado wadahadalka si loo dhiso xukuumad loogana gudbo caqabadaha ka jira dalkaasi arrintan ayaa timid kadib markii muqtada assadri uu horaanta arbacadii ku baaqay in garsoorka uu kala diro baarlamaanka ka hor dhammaadka toddobaadka soo socda isagoo ku nuuxnuuxsaday in taageerayaashiisa ay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay ka dhigayaan agagaarka baarlamaanka ee gudaha aaga cagaaran ee bartamaha magaalada caasimadda ee bakhdaad muqtada asadri qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu ku sheegay in garsoorka uu kala diro baarlamaanka oo xildhibaanada ay ku lahaayeen kooxdiisa isaga baxeen bishii juun ee kal hore wadaadka hogaamiya qayb ka mid ah shiicada dalka ciraaq ayaa sidoo kale horey ugu eedeeyey axsaabta kale ee siyaasadda in aysan diyaar u ahayn u hogaansamidda dalabka shacabka ee ah in la kala diro baarlamaanka muqtada assadri ayaa sidoo kale ku baaqay hay-adaha garsoorka ee awoodda leh gaar ahaan madaxa golaha sare ee garsoorka in ay soo farageliyaan oo ay saxaan xiisadda taagan gaar ahaan marka ay dhammaato muddada kooban ee dastuuriga iyo wakhtiyada kale ee loo qabtay in baarlamaanka uu soo xulo madaxweynaha jamhuuriyadda loona magacaabo ra-iisul wasaare soo dhisa xukuumadda warbaahinta dalka ciraaq ayaa xaqiijisay in maxkamadda federaalka ciraaq ay toddobaadka soo socda ka fiirsan doonto dacwad ay sharci yaqaano u soo gudbiyeen oo lagu kala dirayo baarlamaanka dalkaasi arrimahan ayaa imaanaya xili kooxda assadri hore ay ugu baaqday in dalka ciraaq laga qabto doorasho wakhtigeeda laga soo hormariyey kadib marka la kala diro baarlamaanka hadda jira arrintan ayaa timid kadib markii taageerayaasha wadaadka muqtada assadri ay xoog ku galeen aaga cagaaran ee deerka leh dabayaaqadii bishii juulaaya kuwaasoo gudaha u galay baarlamaanka waddankaasi dibadbaxyaashan ayaa diidan musharaxa ay soo gudbiyeen isbahaysiga ay taageerto dowladda iiraan kaasoo ra-iisul wasaare u doortay maxamed shiic assuudaani xuseen saxnuuni v o a qaahira